bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warkaco waa kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah golaha wasiirada dowladda hirshabelle oo ansixiyey filashada miisaaniyadda laba kun iyo lix iyo labaatanka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda soomaaliya oo degmada balcad ku qabatay tababar ku saabsan ilaalinta deegaanka faahfaahinoo ka soo baxaya qaar ka tirsan al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada maamulka koonfur galbeed al-shabaab iyo ciidamada etoobiya oo ku dagaalama diisoor caalamkana waxa aad ku dhegaysi doontaan trump oo tallaabo milatari ugu hanjabay dalla afrikaanaha
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa waa kuwada ugu door karoon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaabe ayaa shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada dowladda hirshabelle ugu horeyn waxaa shirka golaha lagu dhaariyey wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose wasiiru dowlaha warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo wasiir ku-xigeenka maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha wasaaradda amniga ayaa golaha la wadaagta weerar ay fuliyeen maxawisleyda degmada mahadeeyo oo lagu qaarijiyey sida war kaloo dhigay qaar ka tirsan al-shabaab wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa golaha wasiirada usoo gudbisay xerka aqoondeynta miisaaniyadda laba kun iyo lix iyo labaatanka madaxweynaha dowladda hirshabelle ayaa su-aalo isla xisaabtan ah shirka ku weydiiyey qaar ka mid ah golihiisa wasiirada kuwaas oo u badnaa shaqooyin hortabin leh oo qaarkood gaabiisa uu ku yimid sidoo kale wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska ayaa usoo bandhigtay golaha wasiirada warbixin ku saabsan warbaahinta iyo dalxiiska ugu dambeyntii golaha wasiirada dowladda hirshabelle ayaa ansixisay filashada miisaaniyadda sanadka laba kun iyo lix labaatanka taas oo gaaraysa afartan iyo afar dhibac saddex boqol konton iyo shan eber sagaal afar dhibac laba iyo toban dollar agaasimaha warfaafinta xiriirka bulshada madaxtooyada hirshabelle maxamed shuuriye ayaa ka warbixiyey shirka golaha wasiirada golaha wasiirada dowladda hirshabelle ayaa maanta ansixiyey filashada miisaaniyadda sanadka laba kun lix iyo labaatan madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada ee dowladda hirshabelle ugu horeyn waxaa shirka golaha wasiirada ee dowladda hirshabelle lagu dhaariyey wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda hirshabelle wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda hirshabelle wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabelle wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda hirshabelle iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda hirshabelle wasaaradda amniga ayaa golaha la wadaagtay weerar ay fuliyeen macawisleyda degmada mahaday kaasoo lagu qaarijiyey horjoogayaal ka tirsan kooxda khawarijta ah wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa golaha wasiirada waxay usoo gudbisay xeerka qoondeynta miisaaniyadda laba kun lix iyo labaatanka madaxweynaha dowladda hirshabelle ayaa su-aalo isla xisaabtan ah weydiiyey qaar ka mida golihiisa wasiirada kuwaas oo ku saabsanaa waxyaabaha hortabinta leh ee wakhtigan uu gaabiska ka taagan yahay sidoo kale wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabelle ayaa usoo bandhigtay golaha wasiirada warbixin ku saabsan hanaanka warfaafinta hirshabelle iyo sidoo kale dalxiiska dowladda hirshabelle ugu dambeyn golaha wasiirada dowladda hirshabelle ayaa ansixiyey filashada miisaaniyadda sanadka laba kun lix iyo labaatan taas oo markaa ah afartan iyo afar milyan saddex boqol konton iyo shan kun sagaashan iyo afar dhibic laba iyo toban dollar intaana waxaa ku dhan faahfaahinta shirkii maanta ee golaha wasiirada dowladda hirshabelle mahadsanideen wasaaradda deegaankii isbedelada cimilada xukuumadda soomaaliya ayaa degmada balcad ku qabatay tababar ku saabsan ilaalinta deegaanka si hadaq socdaala ayaa balcad kasoo diray wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa dowlad goboleedka hirshabelle ayaa maanta degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ku qabatay tababaro kala duwan oo diirad lagu saarayay sidai bulshada isaga kaashan lahayn ilaalinta deegaanka iyo xiribtirka geedka garanwaaga iyo calagarooobka tababarkan waxaa ka faa'iidaystay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada balcada waxna daafuray mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socda labada wasaaradood ka ugu horeeyo wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada dowlad goboleedka hirshabelle mudane maxamuuda yuusuf xuseenna sidoo kale waxaa goobjoog ahaa khubro ka socda labada wasaaradooda la taliyaha wasaaradda deegaanka xukuumadda federaalk soomaaliya sidoo kale waxaa goobjoog ahaa kusimaha gudoomiyaha degmada balcad ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka degmada balcada iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka degmada balcada qorin waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah bulshada ka faa'iidaysatay tobabarkani dhanka kalena ugaaska guud ee degmada balcad ugaas maxamed weli ayaa madasha ka hadlay aan gudaha u sii galo isbedelka cimilada waxay keenaan waxyaabo badan oo deegaanka iyo nolosha aadanaha khatarka sidoo kale waxaa jiraan geedo badan ee khatar ku ah in ay dalkaas ku timaado dunida isbedel badan geedahaasu ay ka mid yihiin geedahan garwaadu loo yaqaano ama caligaroobka kaasoo inta badan deegaanada soomaaliya ama deegaanadeena maanta ay hishadeena dhibaatooyin badan ku haya islamarkaana dhulkana ku hayaan sidoo kale dadkana khatarooyin badan islamarkaa u keena maadaama hataa hadda geeli hataa uu noo xaraysan yahayo muxuu ahaa aan calafka aan loo daadinin meel gurigiisa lagu siiy kana nafci badan yahay oo la fahmay beelihiina sidaas la kala samaynayo marka waxaan leenahay waxaan qabasanaynaa in la soo celceliyo tacabka hadda jira kaas waaye xooga ammaan ammaanka xaggiisuna wax badan u hadleeyaa inkastoo hadda wax fiican aysan aheedoo hadda tacab qaldanna uu jira kaasna inaad ka wacyigelisaan oo xashiishka aasina xashiishka la tabcaayo dhibaato badan oo lagu haayaa kiisa waa soo taagannahay marka in siminaar iyo wax badan oo aragtiya ah amba sun lagu baabi'iyo amba in la gubo amba in la gooyo inaad talana la siisaan casharada aad haddan la siisaanna waa noo dahab oo waa qaadanaynaa wixii ka soo baxana waa ku dhaqmaynaa laakiin waxaan codsanaynaa sidii uu ku baabi'i lahaa laba kun labaatan iyo shan ilaa laba kun soddon iyo shana loo qabtay saaxiibka aggan laakiin inaan ka soko ay balcad haddii ay gacanta isqabsato ay ku weelayn karto ayaan jecelahay sidoo kalena waxaa ka hadlay kulankan agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada dowlad goboleedka hirshabelle maanta wuxuu ku saabsan yahay dhibaatada geedka loo yaqaano geediluudka meelaha qaar soomaalia loogu yaqaano darmooda dhibaatada baahsan oo ku hayo deegaanadeena dhibaatadiisu waxay saamaysay dad iyo dunyada wadeeda waxfaydaan lahayn waxtana lahayn sida ugees ku sheegana xataa xoolaha una ay tarankooda u yaraado meelaha qaarna sabab u noqda cilmi darro sida meelaha dagaalada ka dhacaan iyo dagaalada laga qaxo inuu sabab u noqdo meesha laga barakaca sida isagu ka baxo oo ay adkaato in dib loo dego in isaga la jaro oo tacbiga la gelinooyiin ugu dambayntiina waxaa soo xiriiray tobabarkan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka degmada balcad ahna kusimaha guddoomiyaha mudane ismaaciil baranuur isaguna kusoo dhoweeyey wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada ee dowlad goboleedka hirshabelle maxamuuda xuseen yuusuf buli
caligaroob oo farabacan ku haayo deegaanka iyo magaalooyinka ee kamid tahay deemada balcad geedruudku waa geed aad waa xoog badan khatartiisa leh beerahana naadfuuyen haddana magaalooyinka gudaha soo galay oo waxaa arkaysa xaafadaha meel badan oo ka baxa oo aad u cagaaran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من دعوة المسؤوليات iyo ka faa'iideynayo dadka deegaanka degmada balcad waxaan rajaynayaa aqoontaas loo keenay dadka deegaanka degmada balcad oo guud ahaan hirshabeelle looga soo xooyay maadaama ay yihiin dad xabaariyiin wax soo saarkana meelaha ugu badan ay degmadan ay tahay waxaan rajaynaynaa inay uga faa'iidaysan doonaan aqoon-wasaaridaas inay si fiican uga faa'iidaysan doonaan ka rajaynaynaa wasaaradda federaalka ama faw intaba iyagana waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin khidmarada noocan oo kaletana waa waxaan rajaynaynaa inaad degmadan iyo degmooyinka lahal maalaba aad aad ugu soo xodaysanna waa idin ka codsanaynaa geedkaas horay ayaa loo sheegay ugaaskaa ka hadlay waxaa ka hadlay aqoonyahanka meegas fadhiyo ee reer balcad waxaa ka hadashay akhyaaro badan waxaa la yidhahdaa geedkan hoostiisa wax kama baxaan mar haddii ay degmada balcad ay ku salaysan tahay wax soo saar beer ay ku salaysan tahay ama xoolo ay mataqaanaa wax ugu badan oo laga isticmaalo ay yihiin beeraha iyo xoolaha labadiiba dhibaato uu ku yahay waayaan kaga mahad celinaynaa inaad mataqaanaa naga wacyi gelisaan aad ugu mahadsantihiin aan idin leenahay waa idinka rajaynaynaa inaad noqodontaan kugu faa'iideeyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaar ka tirsan al-shabaab oo isku dhiibay ciidamada maamulka koonfur galbeed daahir abshir ayaa warkalay inuu faahfaahinaya hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee soomaaliya ee nista qaybteeda maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa waxay warbaahinta u soo bandhigeen saddex xubnood oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo isku soo dhiibay ciidamada hay-adda nabad sugidda qaybteeda maamulka koonfur galbeed xibnahan isku soo dhiibay hay-adda nisa ayaa waxaa la sheegay in al-shabaab ay u qaabilsanaayeen dhinaca jabhadaha iyagoona ka soo qayb qaatay dagaallo fara badan oo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab ku dhex maray degano ka tirsan gobolka baay saddexdan xubnood isku soo dhibay hay-adda nabad suugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya ee nisa ayaa ka sheekeeyey siday ugu suurto gashay inay ka soo baxsadaan gacanta dagaalamayaasha ururka al-shabaab islamarkaana ay isku soo dhiibeen ciidamada hay-adda nisa xibnahan ayaa sidoo kale ka warbixiyey dhibaatooyin fara badan oo dagaalamayaasha ururka al-shabaab ay ku hayaan shacabka ku nool deegaanada ay gacanta ku hayaan saddexdaa nin ee maanta isku soo dhibay hay-adda nisa ayaa wejiyadooda laga dheehanayay duruuf iyo dhibaato fara badan oo ka muuqata taasoo ku qasabtay inay ugu dambaynta ay ka soo baxsadaan gacanta dagaalamayaasha ururka al-shabaab maalmihii ugu dambeeyey gobolada baay shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose waxaa si isdaba jooga iskaga soo dhiibayey dagaalamayaal fara badan oo ka tirsanaa ururka al-shabaab kuwaas oo sheegay inay dhibaatooyin fara badan ay soo wajahday kadibna ay go'aansadeen inay iskaga baxaan iyagoona markaasi si nabdoon iskugu soo dhiibay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya al-shabaab iyo ciidamada etoobiya ayaa ku dagaalamay degmada dinsoor cabdinaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya wararka aan ka helino banaanka degmada diinsoor ee gobolka baaya waxay sheegayaan in maleeshiyada ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo halkaas ciidamada etoobiya ay ku lahaayeen faahfaahin dheeraada ayaana kasoo baxaya dagaal culus oo labada dhinac dhex maray iyadoona horismarkaasi u dhaliyay khasaare kala duwan isugu jira dhimashay dhaawac goobjoogayaal ayaa waxay sheegay in weerarka uu ahaa mid xoogan islamarkaana maliishyaad hubeysan ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ay etoobiyaanka ay ku leeyihiin diinsoor taasi oo keentay dagaal socday in ka badan saacad waxaana labada dhinac lasoo sheegayaa in uu kala gaaray khasaare kala duwan isugu jira dhimashay dhaawac ilo deegaanka ayaa sheegaya in khasaaraha labada dhinac isugu kala gaaray uu aada u badan yahay inkastoo weli aan si rasmi ah loo xaqiijin karin hase yeesee saraakiisha ciidamada etoobiyaanka ayaa sheegay in ay iska difaaceen weerarka maleeshiyaadka ururka al-shabaab khasaare xooganna ay ku gaarsiiyeen waxay soo kale sheegeen in xaaladdu ay tahay mid degan islamarkaana hadda ay wadaan deegaanada ku dhowdhow degmada diinsoor howlgallo kalan ah al-shabaab ay ku xaqiijinayaan ammaanka deegaanada markaasi maleeshiyadu ay soo weerareen dhinaca kale dagaalamayaasha al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas ayaa tilmaamay in halkaa ay ku dileen dhankooda askar ka tirsan ciidanka etoobiya kuwo kalena ay dhaawaceen balse ma aysan sheegeen shabaabku dhankooda tirada halkay la eg tahay balse waxaa xaaladdu hadda lagu soo waramaya ay tahay mid degan islamarkaana aysan jirin wax ammaan darro ah sida saraakiisha ciidanka etoobiya ay soo weerinayaan ammaanka guud ee deegaanadii iyo dagaaladu ka dhaceen ay uga xaqiijinayaan shabaabkii soo weerarana ay dib u rixeen sida ay hadalka ku dhigeen halka aad naga dhegeysanaysaana waa radio jowhar siddeetan iyo sagaal dhibac shan mekers jowhar soomaaliya hirshabeelle madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada ee through social ku sheegay inuu qaadayo tallaabo milatari haddii dalkan ku yaalla africa uusan sameyn waxyaalaha uu u soo jeediyey trump ayaa sheegay in uu ku amray pentagonga in ay u diyaargaroobaan tallaabo suuragal ah isaga oo sheegay in ay noqon doonto mid deg deg ah ba-an oo saameyn leh isagoo dalkana ku tilmaamay dal ceeb leh trump ayaa sidoo kale sheegay in dowladda maraykanku ay si dhaqso ah u joojin doonto dhammaan caawinaada iyo taageerada la siiyo dalka nigeria oo ah dalka ugu dadka badan afrika iyo soo saaraha ugu weyn ee saliidda qoraalkiisa ayuu trump ku sheegay in tallaabooyinka militari uu qaadayo haddii dowladda nigeria aysan wax ka qaban si ay u ilaaliso dadka masiixiyiinta ah ee weerarada kaga imaanaya islaamiyiinta xag jirka ah haddii maraykanka uu diro ciidan militari waxay noqonaysaa in qorayga si ba-an uu u ololayo si gebi ahaanba loogu ciribtiro argagixisada islaamiga ah ee fulinaysa xadgudubyadan naxdinta leh ayuu trump hadalkiisa raaciyey isagoo aan bixin wax cadeen ah oo ku saabsan sida masiixiyiinta nigeria loola dhaqmo dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaaray waa anaga intaa warka waxaa idin akrinayay anigoo cabdiqaadir maxamed iyo macnaha cidduu warka iyaga seeganay waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook ku leenahay radio johar sidaasi nabad geliyo